ayaa ku booriyay dhammaan wasiirada wasiiru doolayaasha iyo wasiir xigeennada xukuumadda federaalk ee soomaaliya in ay ilaaliyaan hantida dowladda inta lagu guda jiro isbedelada dalkeena ka dhici doona ee doorashooyinka dalka kusoo wajahan wuxuuna sidoo kale ugu baaqay in ay labalaabaan howsha ay ummadda soomaaliyeed u hayaan kana fogaadaan wax walba oo dalka u horseedi kara qalalaaso siyaasadeed si dalkeenna ay ugu hirgasho doorasho xor ah sanadkan